marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa bahda saxaafadda ee maanta naga ajiibtay inay noogu yimaadaan beelkan xaraf oanu ku qaban doono shir jaraa'id oo ujeedadaas tahay waxaa maalintii arbacada ahayd ee bishu ahayd lix iyo labaatanka marj naga sii daaya xafiiska tijiga university ku leeyahay magaalada muqdisho raaligelin ku aadan barnaamij ka baxay faaliyaha qaranka barnaamijkaas oo lagu soo qaaday hadal ka dhana bahda etigaska saxaafadda oo lagaga hadlayo wasiirka waraafinta somaliland shirkii uu galay markaas maamulka tire t v wuxuu ka bixiyay raaligelin buuxda waxaana kaloo sidoo kale raaligelin buuxda ka bixinay maxay ahaatay wareysigii madaxweynaha somaliland ee ku baxay muddo hore muxuu ahaa barnaamijka faaliya qaranka haddaba raaligelintaas waxaa laga sitaayay shalayto idaacadda reediyo hargeysa taasoo noo muujinaysa inay fariinta gaadhay xukuumadda somaliland taasina waa arrin runaanti wax ku oola oo natusaysa in macnihii xukuumaddu ay gaadhay fariintii samar ahaantaasna aan u arko inay tahay mid waxweyn ka qaban doonta dhibaatadii ka dhex dhacday tisiga universal iyo somaliland waxaan halka caddaynayaa in tisiga universal aan wax dhibaata iyo wax cadaawada ahayn xukuumadda somaliland iyo shacabkeedaba in badan aan si fiican u shaqaynaynay iminkana aanu jeclay inaan halka soo wada shaqayntii naga dhexaysay annaga iyo xukuumadda somaliland iyo shacabkeedaba insha allahu tacaala waxaan ugu dambeyntii aan jecelahay inaan ka codsado labada dhinac ha ahaato xukuumadda iyo ha ahaato tv universalba inay dib isu celiyaan wada shaqayntii wanaagsan naga dhexaysay dalka iyo magaranata shacabkeedaba aad iyo aad unaan uga xunahay khilaafka muddada maxaan iska taagnaa in mar hore la bixiyaheeda boloshiga iyo halgelinta hadiise ay maanta ilahay noo suurtageliyey waxaan ilaaha ka rajeynaya insha allah in arrintan dhammaato oo si fiican sharaf ku dhammaato iyo wanaag aayadna islaamna labaad haddii wax soo lahaysana weydiin kartaa way ani waxaan ku weydiiyey barnaamijkan faaliyaha qaranka ee ka baxa telefishinka universal inta badan waxaa daadihiya dad aan inta badan saxaafadda aan wajahajinaystayaala yaa daadihiya yaa la odhan karin waa bilaa editors marka qaladaadkiisu in badan intanun aanu haynay meelaha kale ama deegaanada soomaaliyeed mas-uuliyiinta lagu soo qaadanayo qaarkood baan la odhan karin waa qaladaad u dhaca
barnaamijku si ogtiin waa barnaamij ku saabsan dhinaca madadaalo maaha barnaamij serious maaha barnaamijkan markuu yahay madadaalo runaanta waxaa loo dhiibaya dad madalasa mushkilaadyaada kadib markii khalaadaadkan ay dhaceen iminka aan ka hadlayno oo for example labaatii lagu soo qaatay wasiirka warfaafinta ama horeba uga dhacay dhinaca madaxweynaha somaliland waxaan isku dayi doonaa mustaqbalka dambe inaanu ka taxdirno oo aanu si mataqaanaa dhow u eegno waxaana ka badan qaadayaa inaan maaragtay wax geefooda maana uga iman doono dhinaca somaliland iyo xukuumadeeda
maxamed cabdi gaale waxaa tahay agaasimaha university gaargisa barnaamijkan faaliyaha qaranka waa barnaamij ka baxaa t v universal barnaamijkaas isagoo madaxweynaha soo fadhiisiyey aduu xukuumadda somaliland way xayran kadib maaldhow jiro waxay soo daayeen barnaamij ahaa inkusi aduu markuu shilka uu dhacay ay aflagaadeeyeen barnaamijkaas faaliyaha qaranka sidaan la socono barnaamij leef